بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين كالحسيني هل كنا وحن إذن كسو قد بننا عشر كي صدح يا أفرطنا هذا كتاب كأبي شجاعة وحن سوى شيدنا يا شيخ محمد شيخ عمر ديرر masruufka iyo qofka xaq loogu leeyahay iyo qofka xaqu yeelanaya marka cidda masruufka yeelanaysa qof shan dhinac inay noqon karaan qofka naftiisu xaq bay ku leedahay ilmihiisa yar ooridiisa waalidkiisa iyo xayawaanka in shanta qayboodba nafaqatu nafsi wa nafaqatu zawjati wa nafaqatu ibnihi saqiir wa nafaqatu waalidihi wa nafaqatu mamluukihi waxaynu soo aragnay kolka nafaqadii waalidka iyo tii umadka alasl walfarc labadaa waynu soo marnay waxaan halkan ku sheegayaa kolka cidda markaa la biilinayo la masruufayo mid ka mid a waxau hi wanafaqatu raqiiqi walbahaa-i addoommaha iyo xayawaanka in wax la siiyaa waajibatun waa faral walaa yukallafuuna min alcamal xagga camalkana laguma mashaqaynayo maa laa yatiiquuna waxaanay karayn saasuu yidhi marka qofku hadduu addooma leeyahay iyo haddii uu leeyahay bahiima min albahaa-im inuu wax siiyaa waxa weeye faral waa waajib haddii uu ku shaqaysanayana waxay kari karayaan mooye wax kale inu saara maaha markuu addoomaha ka hadlayay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari ku sugnaa waxau yihi ikhwaanukum khawalukum jacalahum allahu taxta aydiikum faman kaana akuuhu taxta yadihi falyucimhu mima yacam waliyulbisu mima yalbas walaa tukallifuuhum maa yaqlibuhum fain kallaftumuuhum faaciinuuhum calayh war waa walaalihin buuhi dadka addoomaha ah waana idin shaqaynaya ilaahay baa ayaa gacantiina soo geliyay haddaba qofka ka mas-uula addoomaha mid ka mid a waxa ka siiya waxa uu cunayo baladeekada samaaxadda islaamka iyo wanaaggiisa iyo macaankiisa addoonkii sidee la leeyahay waxa ka siiya waxa uu cunayo waxaad cunaysa iyo waxaad cabayso maaha inaad kala raashin ahaataan oo kala mustawa ahaataan ha dharka uu xidhanayo isagana ha u geliyo haddii ku shaqaysanaysaana wax ay kari karayaan saara wax culus haddii aad ku kadeedaanna la qabta buu nebigu leeyahy saa daraaddeed baa cumar bnu khadaab radia allaahu canhu markii uu qudus xoraynayay awrkiisa mar awrkii uu sii fuushanaa kolle isagaa fuulaya sida taariikhda macruufka ku ah kolle addoonkiisa nawbadii ama kaltankii waxa uu waktigii kusoo hagaagay markii qudus la gelaya ee yuhuuddii iyo gaaladii iyo muslimiintii iyo meesha joogay oo dhan markii lagu beegmayay waxa uu kusoo beegmay goorma wakhtigii addoonku awrka fuulayay cumarna uu lugaynayay cumar laftiisu dee nin dushiisa laga dhaashanayo oo gacmihiisi iyo wejigiisii ay dhalaalayaana wada kariim yihiin maahae isaga qudhiisu waa mujaahid dee durfininka hadhaya oo markaa nucuuma iyo raad barwaaqo aanu ka muuqan dushiisa kolkii dabeedna qolyihii ay yimaadeen meesha qaabilaya yahuudduna de waa kuwii codsaday inuu cumar yimaado si ay u dhiibaan waxay isku dayeen inay u kacaan kan awrka fuushan xaggiisa cumarna dee wuu hogaaminaya iyadoo la tilmaamo tobaneeyo karmood halaan lagu karkaro qamiiska inay qamiiskiisa ku yaalaan qamiiskiisu wuu wasakhaysiya maaha waa nadiif laakiin isagoo ilaahay u tawaaducaya ayaa mid xariirana ma gashana mid qaaliyana ma gashana laakiin wuxuu leeyahay karmooyin ayuu leeyahay markii iyagoo awlka xaggiisii u yaaceen dee asxaabtii madaxda ahayd iyana cumar bay mucaanaqeeyeen oo ay qaadileen kadibna waar miyaanu kan ahayn maya waa kan amiirulmuminiinka naga sugaysa imanay waa kan aad bay u yaabeenoo waxay dhahan diintaasaa diin ah waxay yaqaaneen diin dee roobanku dhakada ka garaacaya kiristankiiyo yahuudaba oo aan laga la arki jirin agtiisana la mari jirin boqorka taajkale cabshiga dheer saaran marka saasuu nebigu leh calayhi salaatu wasalaam camalkana yaan laguma shaqaynin wax ay karayaan mooye wax kale walaa yukallafuuna min alcamali maa laa yutiquun xoolahuna waa saasoo kale iminka addoommo ma hayne waktigan xaaliga ah laysana cindanaa cabiid ma jiraan iminka oo dee jihaadkii ay ka imanayeen ma ogna laakiin de waxaa jira xayawaankii iyo bahaa-imkii ayaa jira nicmoolayda markaa nicmoolayda in la ilaaliyo haddii lagu tacadiyo qofku xoolaha uu leeyahay xayawaanka ka agdhow xurmada leh xayawaanka mutacadiga maaha ee waa xayawaanka xurmada leh qofku inuu markaa ilaaliyo xuquuqdana waxa u daliilo xadiidkii bukhaari kusugnaa ibnu cumar uu warinayay ee sheegayay rasuulku sal allahu calayhi wasalam waxau ihi ruux dumara waxa loo cadaabay bisad bisadaa iyadaa waxay ku gashayba way xidhay way xidhay waxba may siinin manay sii daynin ha soo qaraabatee sidii bay ku dhimatay naarta ilaahay uu ku geliyay bisadaa iyadaa marka xayawaan kastoo xurmo le waa sidaa xayawaanada laakiin aan xurmada lahayn waa kii nabigu tilmaamay khamsu fawaasiq yuqtal yuqtalna fi lxilli waalxaram buuriyada abeesada hangaralaha waxyaaba shan xayawaano noocaas ayuu lahaa waxaa lagu dilayaa xaramka iyo xilliga macnaha meesha xaramka ka baxsan labadaba manaa xurmaanay lahayn wey marka dameeraha la raranayo oo kale ayaynu aragnaa iyo dibida beerta lagu qodayo awrta waxay karayaan waxaana in la saarama gaa dameer baad arkaysa innaga magaalada marka la joogo garaaid lagu raray sibidh lagu raray dabeetana siduu yar luudayay dallacmay soo ma jiro afarta adin buu kor ayuu meesha ka qaadayaa caga waxaa kala batay wixii uu ahaa iyo iyo waxa saaranba khayralaasiya maxamed xaashiba intii uu maayirka ahaa ayuu foostadii iyo barkii lagu nabi jiray bahalaha ayuu inoo jideeyay in bal horta aakhirta foosta un foosta un ay saaraan ilaa hadda foostadii bay ku wadaan waa raad wanaagsan runtii horumar wey taariikh fiican wey berigii hore foostiya bar bay ku nabi jireen dhowr iyo sagaashanki foostiya barkaasu daalku leyl daraan jiray laakiin foostadii waxaad moodaa wuxuu yaro karayen marka walaa yukallafuuna min alcamali maa laa yatiquun waa xoolihii iyo iyo dadkii labadaba saas wey marka taasina waa waxaad arkaysaa islaamka iyo runtii heerka uu ka jawaabay xuquuqda caalamka baabkan haddaba waxaa loogu xusaa nafaqada dadka khalqigaa kala duwan nafaqadooda waxa loogu xusay oorida nafaqadeediibaa loo soo munaasabeeyey maadaama laga hadlayo oorida iyo nafaqadeedii iyo biilkeedii waxay noqotay ciddii kale ee nafaqa leh ama biil u baahan iyo masruuf in iyagana la quudiyo la raashimo waa erayo af carabiga iyo af soomaaliga labadaba la yskaga fahmay masruuf waynu fahamnaa hala quudiyo waynu fahamnaa isba waa af carabi biilna dee waa ingiriisio isna waa erayo aynu iskala qabsanay baad moodaa hala raashimo unbay innaga iskaga yaro noqonaysaa haddii luqadeena loo noqdo waaya marka oridiibuu u gudbay la soco oo haddaba habkan imika uu ka hadlayo iyo nafaqadan la qadaraya iyo waxaas oo laga yaabaa baryaha qaarkood inay jiri jirtay amaba si dadku aanay u murmin loo soo dhoweeyey nafaqada noocan oo kale ah in reerkiisa qofku habkan uu u masruufo fuqahadu ay sheegsheegayaan waa hab loo soo dhoweeyey si wax loogu fahmo ama marka uu ninku gabadha ka maqan yahay oo kale ama marka ay kala tagaan oo kale in wixii wax qadaran ay noqdaan waayo bani aadamka haddii la yidhaahdo adigu bal isxukun ka ugu taajirsan baa iska yajcal nafsahu annahu abcafu nnaas wuxuu iska soo qaadaya dadka imka hadii la ydhaha isqiimeeya kaugu taajirsan wuxuu iska dhigaya kaugu daciifsan markay baahin in wax laga doono qofka bani aadamkaa noqoto saa daraaddeed baa ayaa sharcigu marar badan uu waxu qadaraa sekadoo kale dee waa xikmadaha loo qadaray ka midta haddii aan la qadari lahayn ee la odhan lahaa tujaartu ha qadareen wakhtiga la qaadayo iyo xoolaha laga bixinayo halkay geyn lahaayeen dee tacadka intanaaday sii eegayaan haddii dadka wax doonaya fuqarada la odhan lahaa bal idinkuna qadara montly bay ka dhigi lahayn bishii walba mar in sekada la qaado halka ay boqolkiiba labiiyo bar ka tahayna ten percent boqolkiiba toban ay noqoto marka wax badan baa suuro dhawayntani ay faa'iida ka tahay usoo dhawayntani marka hala yaabin oo haloodhan waxay dheglaydan iyo galaankan iyo waxaan la sheeg sheegayahay bakhaylka iyo deeqsiga iyo waxbay usoo yaro dhawaynaysa wuxuu uhi wanafaqatu zawjati oorida biilkeedii almumakinati min nafsiha ee nafteeda dhiibtay ee aan ninkii u diidanayn waajibatun biilkaasi waa waajib wahiya muqadaratun waana mid la xadeeyey waaya ooridii goormay oori noqotaa marka meherkuu ku dhaco alcaqd cinda alcaqd takun zawja amaa wixii ka horeeyey islaamku ma yaqaan saaxiib iyo way soo wada socdeen iyo miduu biilinaya iyo way soo hasaawayen iyo waxaas maya waxa weeye marka meherka uu ku xidhmo ama gurigal ha jiro ama yuu jirin waktigaasa alxuquuq azawjiya cinda dalik tahbut markaasay sugmaysa waa mid shardiga labaadna waxa weeye almumakinati min nafsiha inay nafteedii makamiso makamiso macnaheedu waxa weeyaan inay iyadu diyaar tahay inay nafte xaggeeda ka diyaarta waxba ka xanibnayn xanibaadda kala duwana xanibaad sharci ma aha laakiin waa xanibaad iyada u gaara maalan haddii aanay daahir ahayn hadday xanuunsanayso ehelku inuu xanaaneeyo ay u baahan tahay waxyaabahaasi ama ay soom waajiba ku jirto waxyaabahaasoo kale dee sharcigiibaa ku xidhaya inay isxanibto oo ninkii galmo iyo waxaasnimo iyo waxyaabaha aanay u diyaarin karin laakiin marka aanay dee iyadu wax ku xidhani jirinay hakato dee diilkii yeelan mayso inantii ama aan soo wareegin ama islaamtii ka gacan taagatay ninkii waryaad sheegaysaa bay leedahay markuu idhaahdo hiblaayo xaas baynu leenahay xaas baynu nahay kolkau idhaahdo waxay leedahay maya aniga ma hataad sheegaysa marka laysat mumakina nafteedii may makaminin biilkii yeelan mayso iyo xuquuqa sawjiya marka laakiin iyadoo ay diyaarta inuu ninkii la wareego inuu dibudejin ku samaysto inuu aabaheedii hooyadii kala soo wareego kolka isagii uu iyadii ay diyaar u tahay laakiin xaggiisa isagii baa janaalaha ole waan soo shaqaysanaya ama wuxuu leeyahay waxbaan uruursanaya markay noocaasoo kale tahay dabiilkeeda way ku leedahay war anigu diyaar bay markii la meheriyay ti laga bilaabo anigu imika hebelow ana mustacid anigu diyaar baana hebel xaggaaga usoo khuruujo waan diyaar baana waa isguursi macnaa isguursi macnihiisu waa maxay iyadii baa lasoo guurinaya isagiina wuu soo guuraya sukannimadii baa laga soo baxayaa waa la isku lamaanaanaya markaa kol hadday diyaar tahay xaqeedii way leedahay marka mulaaxadadaa waxaan isu yaro dul taagayaa waa dhaqan ahaan arrin aynu iska weydiino su-aal weye ama dadkeenu ay marka aanay ku baraarugsanayn markuu ninku gabadha la aqalgalo ee uu aqal sameeyo ayuunbaa loo qaataa un inuu biilka lagu leeyahay wakhtigaasunbuu sallada wixii lagu ridi lahaa diyaariya inta ka horeysa hebelow xaaskiime reerkoodii bay la joogtaa markaa waxay ka dhigantah inaanay xil ka saarayn oo kale intaas shardigaasaa u xidhan xagga shareecadda waaya ninkii markaa imaka dee xaashu caqadan yahay iyo kii fooda ku hayaaba saasuu fiqigeeda ula soconayo marka in isagii biilkii laga doonayo iyadiina daacadii iyo inay diyaar tahay laga doonayo qur-aankaa ilaahay uu ku xukumay fii suurati nisa alrijaalu qawaamuuna cala nisa bima fadala allahu bacdahum calaa bacd maxaa ku xiga wa bima anfaquu min amwaalihim iyo waxa ay dheeraad ku yeesheen mas-uuliyadda reerka ku yeesheen biilka uu bixinayo dumarkiina kaalintoodii iyo doorkooda ilahay muxuu ihi aayadda qaybteeda dambe una qri فالصالحات قانتات xاaفidaت للغyb بma xaفظ الله waa iyadiina kaalinta la gudbana waxa wey inay aqbakeen noqoto oo diyaar ay tahay oo ammaanadana ilaalinayso marka نafaqada waa la qadaray horta xadiikaas aayadda haddii aynu sheegnay suuraة النisa afariyo sodon xadiidka صaxiixa ahayna sidaasuu isaguna xaqa u sheegaya xadiikaasina aayaddu isaguna sii iftiimiyey bal habkan loo wada noolaanaya waxa uu yahay ee ninka iyo ooridiisu habkaa qur-aanku uu sheegay wada noolaanaya waa xadiidkii dheeraa ee jaabir ibni cabdilaahi warinaya muslim ku sugnaa ee nebigu isu muslaxayu isu agaasimayay reerka raggiisa iyo dumarkiisa fattaquu llaha fi nnisaa dumarka ilaahay kaga cabsada buu nebigu leeyahy alla kacabsi bay mudayn in ilaahay lagaga cabsado oon la dayicin fa inakum akhadtumuuhuna biamaanat illaah waxaa ku qaadeen ammaano ilaahay waa ammaan ah wastaxlaltum furuujahuna bikalimati illaah cawradoodiina waxaa ku xalaashateen maxay kelmadii ilaahay waa kelmadee waa caqadkaa ma aha waan waan ku siiyeyna ma aha khudbadda ka horeysa laakiin waa alijaab waalqabuul waa heshiis adag oo la saxeexayo cajiiba walakum calayhina anlaa yuiina furuushakum anlaa yuiina furuushakum axaddan takrahuuna gurigiina waa inaanay soo gelinin iyo meesha qofka u gaara cidaa nacaysaa waa meelaha had iyo jeer isaseegu uu ka yimaado qawadkaa ka yimaada kalsooni daradaa ka timaada hinaasahaa ka yimaada ila nebigu waa mucalimkii basharka ah haddaad aragto eriyadii kuu gaarka ahay oo ninuun uu ka soo jeedo ya walow xigtadeedaba ha ahaado midaan xumaan laga filaynin kollay qofku nooc jirdiida ayuunbaa ka iman ama ha muujisto ama ha qarsado marka islaamku khawaatirku dhowraya iyo wixii marka horeba wax aafaynaya fain facalna dalika fadribuuhuna darban hayra mubarix walakum alaykum walahuna calaykum risquhuna wakiswatuhuna bilmacruuf waqad taraktu fiikum maa lan tadiluu bacdah in ictasamtum bihi kitaab allah heerkaasuu nabigu gaadhsiiyey calayhi salaatu wasalaam shay aydaan ambanayninoo waxa aan idin sharxaya o dhan aad ka wada helaysa aad bahaysataano kitaabka ilaahay waar irkada ku dhega kitaab marka kitaabka ku camalfalkiisa iyo raacidiisina wuu dardaarmay nebigu dumarkiina wuu ku labay waabuu kasii horraysiiyo kitaabka raacidiisa iyo dumarka ilaalintoodu kasii horraysiiye intaasi labadaa daliil waa laba daliiloo culus xaqa la sheegayaa inuu diinta ka mid yahay ilaalintiisu ayaad ka faa'iidaysato fuqahadan shaaficiyadu markaa way soo yaro dhoweeyeen balbiilka iyo arrimihiisa iyo berigaa kutubta la qorayay habku caynku ahaa markaasaa wuxuu ihi fain kaana fain kaana zawju muusiran ninku hadduu yahay mid tanaada maalqabeena fa muddaani min haalibi quutihaa waa laba dheglaybaa ay xaqu yeelanaysa oo quudka waktigaa la cunaa laba dhegloo daqiiqa laba dhegloo bariisa wayajibu min aludmi xagga sariida iyo subaga iyana waxa waajiba iyo walkiswati xagga huga iyo dharka waxay gabadha yeelanaysaa maa jarad bihi alcaada caadadu waxa ay ku dureertay caadigaa waxa dadkaasi dhar ay ka dhigtaana ay ka dhigtaan maxay iidaan koosaar wain kaana mucsiran haddii uu yahay mid iskaba faramaranoo xayraana famudun waa inuu dheg la bixiyo min haalibi quuti lbaled beledkaa isagaa raashinka lagu cuno kiisa qaalibka ah wamaa ya'tadimu iyo waxa ay ku iidaansadaan ee ay ku koosaaraystaan bihi isaga almucsiruuna dadka faraha madhan ee fuqarada ahi waxay had iyo jeer isticmaalaan ama saliid ha ahaada ama xaydha kaasunbuu siin doonaan wayaksuunahu iyo waxa ay huwadaan wain kaana mutawasitan hadduu ya mid dhexdhexaada qofka macnaha xagga haynta marka la eego waa qof ka mida dabaqada dhexe fa mudun wa nisfun dheglaiyo barh bay xaqu yeelan oridii wa min aludmi waalkiswa xagga saliidda ama subaga iyo dharka la xidhanayana alwasad shayga dhexdhexaadkaabay xaqu yeelanaysa waaya wuxuun ay ka soo qaateen ay ka yaro fahmeen kala qaadka noocana aayadda ilaahay u ihi waa suuratu alaaq liyunfiq duu sacatin min sacati waman qudira calayhi risquh falyunfiq mima aataahu allah laa yukallifu allahu nafsa ila ma aataaha sayajcalu llahu bacda cusrin yusraa qofka loo waasiciye iska qaniga ahay dee ha kordhiyo ka lagu cidhiidhiyeyna wuxuu ilahay si waxa ka bixiyo ama ku dhexe haada ama ku kale xadiidka abi daawud uu warinayo ee isaguna mucaawiya ilqushayri radia allahu canhu uu soo gudbinayo wuxuu nabigaanu yimi calayhi salaatu wasalaam kolkaasaan ku uhi bal dumarka iyo biilkooda nebi alla iga waran wuxuu igu uhi acmuuhunna mima ta'kuluun waxaa cunaysaan wax ka siiya waksuhunna mima taksuun waxaa dhar xidhanaysaanna wax ka siiya oo dharka idinku xidhanaysaan sidaa idinku wax u xidhataan iyagana u siiya walaa tadribuuhunna walaa tuqabixuhun dumarka ha garaacina mubaaxba ha ahaato marka ay xaq u yeelatee laakiin xataa iyadoo xaq u yeelatay samafalku waxa weeye wanaagu inuu iska daayo taqbiixna ha ku samaynin oo cayda iyo aflagaadada iyadana iska ilaaliya oo ninku gabadhayuu cay sidaasuu rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam leeyahy marka arrimaha noocana fuqahadu sidanunbay fuqahaa shaaficiya ayuunbaa dheglaydan iyo ilahan iyo sheegay laakiin xagga daliilka kolkaad eegto qur-aan iyo xadiidba qof wal iyo hayntiisa inuu waxu siiyo ooridii wey oo qofka maalqabeenka ahayna sida dadka maalqabeenkii waxu bixiyaan u bixiyo ka faqiirkiina sida kuwaasoo kale taasunbaa laakiin taqdiirkan iyagunbaa soo qaatay waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtana wuxuunay ahaayeenuun waa la wada isticmaali jiray waa la wada cuni jiray sideenoo kale marka sidaasaad moodaa inay tahay tanaska waafaqsan madaahib badanina ay qabaan inaan dhegle iyo koombe iyo bal iminka ka waran inaga haddii koombe iyo dhegle loo daro lakimud wa nisf haddaad islaantii tidhaahdo oo bariis walow ka u wanaagsan ba ha ahaadee haddaad maanta laba labadaa uu sheegaya u dhaadheer u miisto firiqadeedana gaar ugu shubto dee waxay leedahay ma askari baana hal ana caskari waaya markaa waxay u baahan tahay un maqsuudka in laga raaco oo ta ugu wanaagsan waa taa la wada noolaanayo saasunbuu nebigu ahaa wixii la helo dee meeshaasun welibana marka noocan oo kale ay tahay inaga sideenanoo kale markay iyagii baaba iminka dee qasnadiiba gacanta ku haya stoorka wax laga biishanayaba iyagiibaa gacanta ku haya ama bil ha loo siiyo ama maalintii ha loo dhiibo iyagaaba ah kuwa xisaab celinta mudan inay noo soo xisaab celiyaan iyagay tahayba leannahu wixii biilu hayay ninkii wuu dhiibay wuxuu raashinkii qaydhaan iyo kii bislaa iyo iidaan iyo waxaan oo dhami waa kaa dee bajetkii isaga halka uu ku kala baxay bal xisaab celinkeen iyadaaba xaq loogu leeyahayba waxay nala xisaabtamaan iska daayo taas waa taa waay sida xadiidkaa ka muuqanayana waxaa cunaysaa wax ka siiya ayuu nabigu leeyay bal cadaalada macnaha islaamku waa diin aada iyo aada u qaali ah diin macaan wey dadka isuguma jecele isuguma naxariista badan ee isuguma laab xaadhan ayaa isu dardaarnay ninkii gabadhiisa cidlo uma dhaxayso haddana waxaa lagu leeyahay saa u yeelo saa u yeelo saa iyana saasoo kale laleeyahy markaa waxa aada cunaysa wax ka sii waa noocaasaa loo baahan yahayo dee haddii adigu hudheeladan qaaligaa habeenkii aad ka curanaysa iyo subaxdii iyo maalintiiba iyagiina adin yarunu tuurtaad tidhaahdo anigu xagga suuqaan ahayste bera ma wanaagsana hadaa mushkuways ma fiicno marka hala yaabin haddaad aragta nin wixii uu cunay wax uga qaadaya reerkii iyo islaantii waa baabkan unbuu ka duulaya waxaad jeceshahay ayuunbaa iyaguna ay jeceliin xagga dharka oo kale waa inaad ku xisaabtanta haddaad lixdii bilood mar had baxayso haddaad sanadkii mar had baxdo haddaad saddexdii bilood mar had baxdo iyagana xusuuso ehelkana xusuuso laakiin hoolanin dee maxaynu islaamah dadka reerkiiniyabaa dee adiga kuaratiri iyo biilka wixii kaaga soo hadhaye dee ragga lama weydiiyo waxaa yar shalmada iyo toob iyo waxaase ismeele inaad tidhaahdo qalad wey maya marka waa in qorshaheedu fuqahada oo kale waxay qadarayaan lixdii biloodba mar ayay aratirkeeda islaamtu xaqu leedahay malaa islaamo iyo rag badan baaba markay qowlkaa maqlaan isqabsane lixdii biloodba mar in la aratiro iyadoo kii hore u yaallo haddana inta kale la aratiro haddana lix kale walow kaa hore xaq waxay leedahay inay cidday doonaysa siiso inaad ku riqaabaysoad ku ilaaliso ma waaya waxa uu markaa xusay dhowr jeer dhowr shaybuu xusay oo ka mida biilka reerka ama baahida qoyska oo uu ka mid yahay maxay raashinkii iyo iidaamkii iyo koosaartii iyo dharkii laakiin waxaa lagu soo ururinayaa sida xadiidkuba uu sheegayo baahida qofka baahida qofka la odhanaya ila ilaahay muxuu yidhi aayadda wacaashiruuhunna bilmacruuf macruufkaasi wuxuu noqonayaa qofkan ku ag jooga baahidiisa inaad dabarto waa dharkii dhuunigii gurigii alaatu taziin wixii ay gabadhu isku qurxinaysay alaatu tandiif wixii ay isugu kaa nadiifin lahayd odee waa kii ibnu cabaas oo kale arrintan markuu ka hadlaya lahaa wallahi waxaan jecelahay inaan gabadhayda isu nadiifiyo sida iyaduba aan u jeclay inay isugu kay nadiifiso ayuu lahaa marka alaatu tandiif wixii la isku nadiifinay laysku maydhayay dharka lagu maydhayay waa isaguna waa ku jira ahaatulbeyt guriga iyo wixii agabkiisa wax la goglada iyo wax wax lagu cunayo waxoo dhan maaha waxa faraqyada dheere fatooshtu ay ku jirta maaha ee kala dambeeya ee kabadhada faraha badan le maaha laakiin waa wixii caadiga ahaa reer u baahan iyo laga maarmaanayo saasaynu kusoo ururinaynaa baabkaa nafaqada marka aynu eegno heerka loo eegayana waa qof sare qof dhexe iyo qof hoose laga yaaba dadka qaar baa mustawahoodu noqon karaa maalintii inay markaynu halkan joogno kale shan iyo toban kun qaarna waa laga yaabaa inuu boqol kun noqon karo ilaahayna dadka ma simin fadala bacdanaa calaa bacdin fi risq waa kala duwanne intaa waynu ka soconnay wain kaanat haddii ay tahay gabadhu miman yukhdamu miluha dadka loo adeego lodkeedoo kale fa calayhi ikhdaamuha waxaa waajib isaga ku ah inuu adeego manaa adeege u sameeyo ayaa iyaduna meesha ku jirta in dalabat dalik hadday kaa doonto liannahu min alcushrati bilmacruuf waa mucaashiruhuna bilmacruuf sidii aayaddu ay sheegtay weeyaan haddii markaa dee iyadu wax aanay u arkaynin dhibaatoa ama aanay wax dhiba ku lahayna laa bas arrinta shaqaaluhuna dee runtii wax sahlan maaha haddii beled la joogo iyo haddii baadiye la joogo labadaba shaqaaluhu aad bay muhiim u yihiin oo qofkii waa qof warshad ah ruuxii dumarka ahayd inta badan waxaa laga yaabaa dumarkeenu ama dumarkuba sida caadigaa dee marka loo xisaabtamo sharcigu dee adiga jeer wuxuu wax ku baysgalayaa ama wax ku salaynayaa sida dadku ay u badan yihiin qof mid dhalay ama qof aan waxbaba dhalin inta badan sharciga waxba laguma salaynayo laakiin waxaa wax lagu salaynaya dadku si u badan yahay xaasilayda markaa gabadhii waxay u badan tahay inay dad ama uurka ku sida ama adhaxda soo uma badna ama uur bay leedahay ama way jaqsiinaysaa way xambaarsan tahay way ilaalinaysaa inuu dabkii ku dhaco wasakhdii bay ka hagaaji qof buu qofkii rabaynayaa ku lamaan waliba qof keliya maahee dad dhan bay qaabilsantay marka shaqadiina waa wax dhan oo dee aada iyo aad u taca badan oo la garanayo hawsha ay leedahay marka waa in shaqaale la raadiyaa shaqaalo ayuu qabanayaa oo markaa kharashkii ku jiraya biilka kharashkii biil ku jiraya haddii baadiye la joogo beera la qoto cid ka qoda haddii xoola la wado xoolahaa ciddii ka raaci lahayd haddii guriga la joogo ciddii la hagaajin lahayd oo la karin lahayd shaqaalahaasina waxa wanaagsan inuu laba mid noqdo inuu noqdo dumar ama uu noqdo rag iyada maxramkeeda ah oo aan gayaan u ahayn iyada si cawradu u asturnaato taasaa laga maarmaa ciddaa ikhdaamka samaynaysa oo dumarkii dee dumar baa la shaqayn karaya howlaha hoosoosta ah haddii kale oo markaa aan dee dumarba la waayana waxa shaqaynaya rag iyada ka agdhow ama dhalinyaro ha ahaadeen ama waayeel laakiin arin ma aha hagaagsan in nin uu u shaqeeyo dadkii cawrad ahaa oo nin weyne inuu ka soo dhex tooso ninka xaaskiisa oo isaguu dharkii maydhayo oo isaguu gurigii nadiifinayo oo isaguu kuukinkii iyo karintii samaynayo oo isaguu gaarigii ku wado oo uu qofkiiba uga dhow yahay qofkan kale waa dhib weeye wadamadan khaliijkaad moodaa in ceebo badani taa ay ka soo baxeen sacuudi arabiya ninbaa xaaskiisii gabadh bay umushay dhakhtarka markii la geeyo dabeedna indhihiibaa isku dhegay kolkaasuu yidhi waryarkii maxaa indhatiray ilmihii yaraa ii dhashay dhakhtarkii wuu iska yaro xishoodaoo wuxuu yidhi saddex cisho kadib bay u baxaya maxay dee iminkaa loo jeexa buu idhi markuu ku celceliyay wuuhi adeer noocan kuwan oo kale waa macruuf adduunyadaoo waa lagu yaqaano saddex cisho kadib buu indhasaani u yeeshaaye iska sug buuri macnaa wuxuu u qarinayaa dee filibiinigii la shaqaynayaba xaaska ay ku daqaqaban ayuu u qarinayaa dadkii indhayartaa marka cumuuman waa dhib jira runtii dhib jira wey dhib jira arrintaas cawrada in aanay dadka khudamada hay noqon dad khatari ka timaada xaggooda innaga wakhtiyadan dambe waxa iska badan in geyrhkiibarka kii ilaalinayay guriga uu noqdo uun mid ama xabashiya ama mid kale oo bujuubajaa ku hadlayo aan lama fahmaynin afkiisa raggii solanaha ahaa iyagana gabadhii u shaqaynaysa ay noqotoon gabadh xabashiyada ama dee iskaba ajinabiba ah oo iska gayaana bani aadamna waa taqaanaa marka halkaa khulwada iyo cidlada laisla galo wakhtiyada xasaasiga ah dhibka ka iman karaya aydiskiibaa ka faafaya sinadiibaa ka faafaysa raggii waaweynaabaa ku ceeboobaya waa lagu fashilmayaa arrintaa aadan looga feejignaado weliba dadka mas-uuliyiinta iyo ganacsatada bay dhaqan isaga noqotay xaggay ka keeneen ma jabuuti ma carabta ma qarbiga xagee laga keenay waxan dhaqankeenii soomaalida hore kuma jiri jirin iyo dhaqanka islaamka toona arrintaa waxaynu u baraarujinaynaa dib isugu noqda nin dhalinyarahoo xoogahoo waashmaana marka aad kaga tagto ree hablihii iyo islaantii iyo halka ee laga yaabo inaad dooftaba maxaa mushkilada ka iman karaya wuu dareemaya qofkii si miir qab si caadiya qofka u fikiraya oo nasiiho hufan wuu dareemi karaya marka aadan looga fejignaado haddaa cid kale weyda inanta adeerkeedoo aija ama daa dee shaqaalo ka dhigo halkaa kusi isagu ha ilaaliyeen oo riqaabada ha yeesho dee maxramkiina ah taa loo xisaabtama runtii ila wixii mushkilada balaayo af lagama dhawra baa li balaayo af lagama dhawra waaya wain kaanat miman yukhdam miluhaa facalayhi ikhtaamuha waa kala duwan yihiinoo dumarkeenna magaaladana waxaad odhan kartaa sidii loogu khidmaynayay ayaa gabadhii ay shaqo beeshay wax ma barato hawsheedu way iska koobanto shaqaala wixii wada dabeetana intay gambar ku fadhiisato ayaa ama mid kale isu kala tirinayaan ama dad xamanayaan ama isagaba lagu bacaynaya kusoo jeesanaysa kuwa baadiyahana adhaxjab baa ku dhacayn odhan karnaa islaantii baadihu iyada ayaa reerkii raraysa oo aqalkii furaysa oo wastaadkii iyo nijaarkiiba ah iyada ayaa xoolihii foofinaysa isaguna mafrish buu ku leeyahay meesha yale tuulada oo salaada horena uu kusii caradaa saqda dhexena uu ka soo guuro galaa marka uu yimaadana isxariifin buu bilaabaayo awrkii iyo xaggee wixii lumay meel buu kuleeyahy iyadii buu la dagaalamaya marka waa laba qolo oo kala tegay baynu odhan karnaa waaya wain actara binafaqatihaa falahaa fasku nikaax wain acara hadduu ka faramadhnaado ninkii oo uu waayo binafaqatihaa biilkeediiba carabta ma qarbiga xagee laga keenay waxan dhaqankeenii soomaalida hore kuma jiri jirin iyo dhaqanka islaamka toona arrintaa waxaynu u baraarujinaynaa dib isugu noqda nin dhallinyarahoo xoogahoo waashmeena marka aad kaga tagto ree hablihii iyo islaantii iyo halka ee laga yaabo inaad dhooftaba maxaa mushkilada ka iman karaya dib uu dareemaya qofkii si miir qab si caadiya qofka u fikiraya oo nasiiho hufan wuu dareemi karaya marka aad looga fijignaado haddaa cid kale weyda inanta adeerkeedoo age ama daa dee shaqaalo ka dhigo halkaa kusi isagu ha ilaaliyeen oo riqaabada ha yeesho dee maxramkiina ah taa loo xisaabtama runtii ilaa wixii mushkilada balaayo af lagama dhawra baa layihi balaayo af lagama dhawra waaya wain kaanat miman yukhdam miluhaa fa calayhi ikhtaamuha waa kala duwan yihiinoo dumarkeenna magaaladana waxaad odhan kartaa sidii loogu khidmaynayay ayaa gabadhi ay shaqo beeshay waxma barato hawsheedu way iska koobanta shaqaala wixii wada dabeetana intay gambar ku fadhiisato ayaa ama mid kale isu kala tirinayaan ama dad xamanayaan ama isagaba lagu bacaynaya kusoo jeesanaysa kuwa baadiyahana adhax jab baa ku dhacayn odhan karnaa islaantii baadihu iyada ayaa reerkii raraysa oo aqalkii furaysa oo wastaadkii iyo nijaarkiiba iyada ayaa xoolihii foofinaysa isaguna mafrish buu ku leeyahay meesha yale tuulada oo salaada horena uu kusii caradaa saqda dhexena uu kasoo guuro galaa marka uu yimaadana isxariifin buu bilaabaayo awrkii iyo xaggee wixii lumay meel buu kuleeyahy iyadii buu la dagaalamaya marka waa laba qolo oo kala tegay baynu odhan karnaa waaya wain actara binafaqatihaa falahaa fasku nikaax wain actara hadduu ka faramadhnaado ninkii oo uu waayo binafaqatihaa biilkeediiba waxba uu tahli waayo falahaa waxay xaq u yeelanaysaa fasku nikaaxi nikaaxii ama guurkii inay jarto oo ay tidaado layguma haleeyo wakadalika sidoo kale waxaa ah in acsara bisadaaq haddii uu kari kari waayo meherkeedii qabla dukhuul ase aanay guri gelin labada arrimood buu sheegay waxa markaa uu daliilu keenay xadiid daara qudni uu warinayo sanadkiisa aanu sheeginoo abi hurayra uu ka maqlay nebiga ana nabiya sala allahu calayhi wasalam nebigu qaala wuxuu yidhi fi rajul nin markuu ka warramaya waxau yidhi laa yajidu maa yunfiqu cala mraati heli waayo wax uu ku bixiyo islaamtiisa ku biiliyo yufaraq baynahumaa oo la kala kaxayn buui marka fasqu nikaax haddii meherkii oo wixii loogu meheriye layidhi heblaayo waxaasaa meherku ah uu ku yidhi markii la meherinayay ayaa intii aan laba aqalgelin ayuu waayay markaana fasakh bay xaqu leedahay laakiin haddii la aqalgalo xaqumale iyadu oo dee inay ku yeelato ayay raalli ka noqotay waaba sideenoo kale meher laysma weydiiyo waabay la yaabaanba dumarku marka la idhaa meherkaagii baa lagu siinaya waxay idhahdaan ma inaad ifurtaad usoo faydfaydanaysaada ka dhiganta maya waan kugu yeelanaya lahaanshahaasa inaga la qabsadeen markaa kol haddii aqalgal dhaca arrintan meherku way dhammaatee laakiin taa masruufka waxa kale kasii faa'idaysanayaan dee nabigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam yaa macshara shabaab man istataaca minkum ulbaah falyataزawaj ka biil helaa ha guursado ka kari waayana ha soomo marka dee mar haddii layidhi guurkiiba wuu kaa hor joogsanaya dee inuu ku go-i kara la-aantiisana baa laga dareemaya halka dee dadkiina kudkuda maahee qofkii mar hadduu hawl kale ku hawlan yahay ubad iyo aqal iyo arrimaha ku hawlan yahay dee la raadin kara biilka marka shareecadeenu saasay udhigtay inkastoo ibnu xasan addaahiri iyo culimada qaarkood ay leeyihiin arrintan way kasoo horjeedaan iyagu oo xadiidkaana darajadiisay ka hadlayaan daliil aada ugu cadina ma jiro inay ku fasakhanayso biil hadday weydo ayay leeyihin wakhtigii nebigana iyo asxaabtana dee faqrigu wuu iska badnaa berigaba inta dab la saaro ayaa iska yaraa maanaan maqal buu leeyahay sheekhaas waxbaa isfasakhay maanaan maqal ee faqrigaasaa la isku wadan jiray layskuna sabri jiray la isugu sabri jiray fuqahadu markaa iyaga la waayo kan halka ay ka keeneen buu sheekhaasi leeyahy marku ka doodayo asxaabtii asxaabaa saxaabiyad fasakhayo saasoo waxbaa la isla waayay waxba lama hayn marka taasina runtii waa dood jirta oo culimada qaarkood ay qabaan waayahay falahaa un buu idhi macnaha waa midha ay xaqu leedahay oo dee hadday ku samri kari weydo gaajadii inay xamili weydo inay qaadiga arrintan usoo gudbiso hadday ku sabirtana way wanaagsantay hadday ku sabirto oo ay tidhaahdo waan iska xejisanaya laakiin ficlan waa kala duwan yihiin arrimuhu gabadha kolka ay arkaysa ninkan inuu dadaalayo balwad uu wax ku bixinayaana aanay jirin adyadu u dayacaya iyadiina aanay jirin laakiin ay ka bes tahay oo wuxuu soo helana uu keenaya markuu faramaran yahayna ilaahay u siciid yahay taasay soomaalidu dhahaane hebel ilaahay buu siciid yahay macnaheedu waa daacad wey inuu daacad yahay bay arkaysaa markuu wax soo helana waa keenaya marka kalena dee way kaas buu leeyahay arrinta kolkaa caynkaata way u sabri kartaa laakiin kolka ay arkayso isagoo wixii uu soo helay khamri ku cabaya ku tumanaya sidoo kale jaad kaga dhargaya hadduu doonayo gabdho kala siinayo ajinadiya hadduu doonayo dad kaloon xaq kulahayn ku miisaya iyadiina ay soo dhiganta ama uu leeya dee fadhiiso kolayga qaado adugu dumarku way shaqaystaana shaqayso dee maxay ku sabirtaa markaasoo kale marka ficlan qofka bani aadamka qiimayntiisuu leeyahy laakiin sharcigu waxa uu ka hadlayaa fask ayay xaqu leedahay waxa madhabta shaaficigu markaa ay qabaan hadduu ninku hayo biilkii ase uu u diido inaanay fasakh xaqu lahayn manaa biilkii wuu helaya wuu diido bixin maayo buui fasakhan kari mayse bay leeyihin maxaa la samaynayaa dee maxkamaddaa ka qaadaysa qasab baa laga qaadaya maalkiisa lagaga jaraya waxase isweydiinla maxkamadba haddii la waayo ka waran maxkamadba haddii la waayo ama cid ka qaadaba ama kii ka qaadi lahaana uu lasoo saftuu laaluusho bal ka war dee ujeedadii halkii unbay taallaa kol haddii ay biilkii weyday isagii ay ka weyday haba haystaba hadduu doonayo cid uga qaadana ay weyday xaqii way leedahay waxase xusid mudanaynu intaasii raacin lahayn mushkiladaha mujtamaca ilaan diintu waa diinulxayaa fiqiguna waxa weeyaan waa kii nolosheenna sixi lahaa wey in gabadhii iyadiioo runtii aan waxba laayn aan waxba la-ayn inay ninkii ka fasakhato oo qaadigiina si qalada wax loogu sheego ama la isticmaalo rashaawa maal la bixiyo iyo waxa ay gabadha isticmaasho dee xalaal ugu noqon mayso cid kale oo guursata kana furmi mayso kii hore fasaku waa inuu sabab leeyahay sababahana hore inuu soo sheegnay ceeb jirta oo markaa ku timaada ninkii isagoo meherkii waaya masruufkii waaya dee iyo cuyuubtii hore aynu soo maraynayn xagga hore kusoo marnay waaya baab kaluu ka warramaya halkan oo runtii muhiimadiisa leh marka had iyo jeer ninka iyo gabadhu ay kala tagaan waxaa dhacdo marar badan in dee ubad jiro meeshii sida qaalibka ah ubad baa jira ubadkii xaggaa la dhigayaa talow haddii iyadii xaqeedii uu kaa noqday isaga xaqiisiina uu kaa yahay nidaamkay u kala dhaqaaqayeenna uu kaa noqday laga soo warramay ubad baa meeshii yaalla isla markaana dee u baahan ilaalintiisa ilaalintaasoo laba dhinaca mid barbaarin iyo xanaano laydhaa ilxadaana iyo mid biilin ah xagee xaqiisii la dhigayaa iyo dabcan maskaxdiisiioo la koriyo caqligiisiioo la koriyo waxbaridiisii adaabtiisii diibu ka warraba wuxuu uhi waidaa faaraqa arajulu ninkii marka uu furo zawjatahu xaaskiisii walahu minhaa walad ubadna ay u leedahay fa hiya axaqu bixadaanatihi ilaa sabci siniin iyadaa ku xaqle ilmihii inay xanaanayso ilaa inta uu ka gaadhayo toddoba jir uma yukhayaru bayna abaway waxaa la doorgelinayaa aabbihii iyo hooyadii markuu toddoba jir ilmuhu gaadho oo la odhanayaa keebaad dooran doontaa fa ayahuma ikhtaara sullima ilayh kooda uu doortaabaa loo dhiibay oo la odhan doonaa raac wa sharaa'id alxadaanati sabc shuruudaha qofku gabadha ahi ay wax ku xanaanayn karayso markay ilmaha yar haynayso toddobaa lagama maarmaana waa toddoba shardi alcaql waa inay miyir qabtaa waalxuriya waa inay tahay qof xora waaddiin waa inay tahay qof muslima waalcifa waxa weeye inay qofkani qof dhowrsoontahay oon faasiqadaanay ahayn waalamaana waa in xilkan lagu aaminaya oo aanay khaa'imad ahayn waaliqaama qofnagi waa inay tahy waa inaanay qof dee wareegaysa waalkhuluwu min zawj waa inaanay nin kale qabin oo ajnabiya fa in ikhtalla minhaa shartun haddii shuruudaa toddobada mid la waayo saqatat way dhacaysaa xanaanadii qofka iyada ku xiga ayay usii guuraysaa ilmihii loo loo geynaya ubadkii arrinkoodii waa ka aabbihiina maxaa la gudban marka dee aabbihiina waxa la gudban biilkiisi wacala lmawluudi lahu risquhuna wa kiswatuhuna bilmacruuf ilmihii wax loo ninkii wax loo dhalay ee aabbaha ahaa waalidka ahaa isagu biilkii mar walba waa lagu leeyay haddii gabadhii uu furayo iyo hadduu furay ma odhan karo caruurta waxba la iguma weydiinayo maalan gabadhii ninkii khadyaab bay ka noqotay wuu dayacay waa kadeeday kolkaasay tidhi waar dee sidan ku wada noolaan mayno waad idhibtaye waraaqdiisi waxaan ku siin karayaa buuhi marka aanad waxba adigu iweydiin ubadkana waxba ii weydiina sidaa aynu ku kala tegayn marka iyadu way ka dayn kartaa wixii ay xaq u leeday hadduu meheryaha hadduu mutaca yahay hadduu guri yahay laakina nafaqata alwlaad laa tasqud can ubadkiisa biilkoodu kama dhacayo warqadeeda iyo biilka ubadka inuu isku xidhaa waa ceeb wey cinda allahi wa cinda annaas xaruurtan anigaa dhalay inantu hadhowta marka la guursanaya anigaa yaradkiiyo gabaatiga usoo fadhiisanaya anigaa haddii uga abtirsanaysaa waa inantaydii waxna la iga weydiin maayo iyadu ha isu qabto oo ha qaadato soo dalaaqa ma doonayso waxaas wax isqabanaya maaha arrintaa aada loogu baraarugsanaado qofka yaradda waqee xigtadaada ka mida aad aragtay isagoo caynkaa u dhaqmaya war ka daade ka daada kuwan waa ubadkaaga iyo gabadhii lama yidhaahdo kuwan iyagu maaha heblaayo hebel laakiin waa yararkii ilmo hebel wey iyagu yararkaaga ilmo hebel wey saa u aamin taa lagu xisaabtamo marka taas waa taa laakiin ta imika uu ka hadlaya waxa wey gacanku haynta iyo xanaanaynta fahiya xaqu bixadaanati ilaa sabci siniin hadduu inan yahay hadduu inan yahayda waa sidaa furuuqa shimbirtu ay baalasha ku korinayso oo kale kulaylkeedaasay ku korinaysa soomaalidii hore waxa ay odhan jireen caruurta hooyadood ha loo daayo inta ay caruuraha kale ka garanayso macnaheedu waa maxay walow qof iska nacasab ha ahaato qof caqliga wax uga dhiban yihiin ha ahaato kol haddii aanay ciyaalka kale uga egaanayn ee yaryarkeedii ay soo soocan karayso way wadi karaysaa markaa marka ha loo daayo bay odhan jireen waxba haka hadday doonto waxa kasii ahaadeen dhe ayarkaasay gaarsiiyeen arrintaa waxaa daliilo xadiidka ku sugan abi daawud can abri bni shucaybin can abihi can jadihi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam jaءatu imra'a faqaalat ya rasuula allahi ina bni hada kana baطnii lahu wicaa wasadii lahu siqaa waxijrii lahu xawaa waina abaahu طallaqanii waaraada an yantazicahu minii faqaala laha rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam anti axaqu bihi maa lam tankixi dumarku kala cajo badane islaaniyo ninkeediibaa murmayo markaasay tihi ilmihii bay ku murmeen ciidankii ayay ku murmeen marka isaga wuxuu le waan qaadanayaa iyadana waxay leeda war ka daana haynaye markii murankii iyo jaafaajiriqii dheeraaday bay nabiga usoo dhaqaaqdo waxay tidhi arrin bay isku hagaajisay islaan aftahana bay markaasa waxay tihi inankayga kana calooshaydaa weelu ahaa naaskayguna sibraar buu ahaa dhabtayduna maksin bay u ahay kii dhalay intuu ifuray ayuu doonayaa inuu imika iga dhufto macnaheedu waxa weeye marna uurkaan ku siday imikana dhabtii adhaxdan ku sidaaye kani marna iga maarmi maayo halkuu ku nasanayay wuxuu cabayaba oo xaggayga dabalka war kolkaasuu yihi adigaa ku xaqle buu soo gaadiyay adaa ku xaqle buuri macnaha lama eegayo hadalkaa uu sheegaya ama ha jiro ama yuu jirin hadalkaas mid kas dhan kastaba ha la eego dacwad lasii qaado uma baahna adaa ku xaqle buuri haddaanad nin kala guursan shardigaasu dhigan shardigana dee waxaa loo xidhayaa muhiimadiisu le had iyo jeer qofku caruur aanu dhalin dee waa dareen unbu ka leeyay markaanu qofku isqancinayn dadku dad wada ma aha deeqsinimo badan oo saamaxaad badan laakiin qofka bani aadamka ah waxa weeyaan wuu dareemaya un caruurtaa wuu dareemaya un saa daraaddeed baa fuqahadu waxay odhan jireen carmash waa laka wacalayka ruuxa dumari laka wacalayka walaa walaabayda marka ay tahay gabadh daayar alaale marka ay tahay carmal caruur wadata waa calayka dushay kaa saaran tahay marka ay tahay carmalaan caruur wadanna waa iska caadi bayda labada dhanna maaha almuhim iyadoo qofku mar walba uu ajrigeeda iyo abaalkeeda leeyahay inuu caruurtaa kale ee xaaskiisu ay wadato oo uu koriyo oo uu barbaariyo oo uu kobciyo ila waa kuwiisii oo kale ajri badan buu ku leeyahy naftiisu wax ay diidaysana wuu ku qasbaya taasi la yskuma hayo laakiin haddana cid caruurtiin si marka loo yaro eega yaro jir diidaysa inaan lagu qasbin midda kale isagii wuxuu doonaya inay isaga yaro farbaxsanaato markay caruuraha kale ay wadwadsay iyo yaro sheeg sheegto muran baa ka iman kara laakiin waxaa fuqahadu ay leeyihiin laba xaalo ninba ha yeelata eh caruurtii wuu u daynayaa oo waa waa hayn kartaa mid waxa weeye nin kalaa guursaday laakiin ninkii guursaday iyo iyo kii caruurta dhalay waxay isla garteen in hooyadood hayso kii guursaday baa raalli ka ah odaygiina wuu caruurta dhalayna wuu la gartay markay sidaa tahay way haynaysaa waxa labaad oo ay haynaysaa marka uu dumaalo nin kamiday gacar yihiin ama walaalkii ama dee kii ay isu xigeen dadka had iyo jeer dumaashale dumaasha waynu naqaanaaye taa isu sheegi mayno de waabaynu ku dagaalami jirin marka uu yidhi dumaalo caruurtii xigta u ahayd kolkaana la odhan maayo nin baad guursataye dee iska laga qaadi maayo cid laga laga qaadi maayo dee isagiiba waaye labadaasaa markaa lagu eegaya waaatu daba jirka hooyada aad baa loo dareenaya marka si caadiga loo fikiro ilmuhu aad buu ugu baahi badan yahay hooyadii toddoba jirka intaa weyn intaanu gaarin toddoba jir ama inan ha ahaado ama inan ha ahaado cidda had iyo jeer caruur hooyadood ka qaada intaanay gaarin toddoba jiray mujo yihiin ay yaryar yihiinna waxaa laga yaabaa marka uu xooga hayo inuu kusoo walow xambaari ogba ha u hayo islaantii hooyadii xambaari ogba ha u hayo eh haddana wuu ku xiiqi uun wuxuuna ad arki doontaa isagoo marka dambe soo baadiya intuu gaari kusoo qaado marka xinkii iyo cadhadii iyo wixii dhammaado markaa kolka hore baa loo daaya sharcigu waxay waxa markaas fuqahada ay isweydiiyaan xabaaradu ma xaq ilaahay uu ku leeyahaybaa ma xaq uu leeyahaybaa waladku mise waa xaq uu leeyahay ay leedahay ooridu marka haddii la yidhaahdo waa xaq ilmuhu uu leeyahay ooridu kama tanaasuli karta wey haddii la yidhaahdo waa xaq ooridu ay leedahay inay ilmaheeda qaadday haysana hadday ka tanaasushay tiraa odayow anaa ku siiyee qaad way iska ansaxaysaa bay leeyihin waxaanay u eg tahay inuu inay tahay xaq uu ilmuhu leeyahay oo aanay iyadii kasa ka tanaasuli karin waayo dee saasay ku jirtaa rabayntiisa iyo korintiisa toddoba jir buu haddaba gaadhay markaa waxaa la leeyahay aabbiyo hooyo iyomaad dooranaysa aabbiyo hooyo iyomaad dooranaysa sharcigu wuxuu caynkaa u leeyahay ilmuhu iyadoo hooyadii halkaa taaganta aabbihiina halkaa taagan yahay hadduu idhaahdo aabbahay baan doortay hooyadiina uu ka gacan taagto hooyadaas waa mid bilaa khayr ah in uun hadday khayr leedahay ilmahaasi ma diidayo hooyadii wax la tijaabiye weeye waxaa laga yaabaa inay dayacday waxaa laga yaabaa inay u naxariis daran tahay waxaa laga yaabaa xanaankii naxariistii hooyadnimo inuu ka waayay markaa kol hadduu idhaahdo ma inan iyo inan mid kasta haadee hooyada iga daayo aabba raacay kol hadduu idhaahdo waxa weeyaan waa isaga la raacinaya isagaa la raacinaya haddii uu dawaho maal oo wuxuu ihi isagaan doorta iyadaan doorta wuu ku celceliy yararku siday isaga badan yihiin wey waa la daynayaa kolba mid ha yidhaahda waan doortay keebaa dooratay kan kolba labadoodii buu jecelaya kolba mid buu eegaya waa lagu celcelinaya waa loo daynaya ilaa inta loo arkayo inuu dawakhay oo uu bilaa go-aan yahay markaana muddaa la daynayaa ilaa intuusa caadi soo noqonaya doorashaduna dabcan dee waa doorasho aan ikraah lahayn ee haddii aabbihii uu sanqanaya ama uu hanjabaya ama islaantii u hanjabaysa taa doorasho lama idhaa waa xaalad caadiya weeye oo labadoodaba ka madax banaay marka ikhtiyaar laga hadlay xanaanada hooyadu goorta xanaanaynaysa shuruudahaasaa laga maarmaana waa inay miyir qabto waa inay xor tahay waa inay tahay qof muslima diin marka la ydhaa diin diinta ilahay uu raalli ka yahy waa islaamka diin kale waa inaanay haysanin cifada qof dee faasiqa waa inaanay ahayn oo haddii dee iyada haday haruurka tunta buri qofka yarinaha aada isku baran soomahan marka waa inay tahay qof dee ilmihii si fiican u korinayso oo akhlaaq xumadii iyo qaawanaantii iyo ceebihii iyo waxaa ka dhowraysa ammaanaduna waa in aanay khiyaamo samaynaynin oo dee khiyaamada waxaa ka mid noqon karta iyada oo runtii diintiisa khiyaamaysa khiyaamaysa qofka dhaqankiisa shishaye shisheeyaba u geyn karta iqaamaduna waa nagaadiyo labada qof ka negi baa loo daynaya ka safarka ahi safarku khatar badan buu leeyahy iyadoo qadarka wax waliba ku yimaadaan haddana khatartu waxay isaga badan tahay safarka iyo wadwadka waa intoo dee jidkaba loo galaa khuluwi min azawjna fahamnay xadiidkaasaynu soo aragnay haddii shuruudan mid ka mid ihi uu dhaco oo la waayo xanaanadii way ka dhacaysa xaggee u guuraysa ka ku xiga ka ku xigo ayaa hooyadeed in kaana lahaa umu mar walba ku xisaabtanoo xanaano haddii la idhaha waa dumar alxabaana mar labaad xabaanada haaneedkeedu waxa weeye dhinaca macnaha horeynaya waa xagga hooyada gabadha iyo wixii xaggeeda ka soo jeeda hooyadeed baa ku xigaysa hooyadeed haddii la waana ayeydii hooyo waxaa loo sii wadayaa xaggaa iyo habaryartii alkhaalatu bimansilati lum naxariista ilmaha yari mar walba inta gabadha iyo xaggeeda ka soo jeedaa ilmaha yariyo hawshiisa uu xamilo aabbaha iyo dadka xaggiisa ka soo jeedaa ma xamilaan waa macruuf wey saa daraaddeed baa markuu muuse iska muslaxaya haaruun wuxuu leeya ya bna um laa ta'kud bilixyati walaa biras aab ina hooyow or walaalna ma odhan ina aabbowna ma odhan ina hooyow marka kolkay dhacdo saas xaggaasi u guuraysa marka dadkan had iyo jeer markuu ninkii ku adkaysanayo ee uu leeyahay gabadhani ama ninbay guursatay ama sidanay tahay ilmihii ha ogaado in meel kale aanay tegayna isla markaana hooyadeeduba ay u kacayso oo qoyskii aanu ilmihii dhaafaynin ha ogaado marka waxba isku sii dhibi maaye dee hagaajiya unbuu odhan doonaa ilmihii kolka ogyahay hadday iyadii laga qaadan in hooyadeed loo dhiibayo marka xabaanadu kollay baxta dheer weeye ubadka in lagu dadaalaan aada iyo aad bay muhiim u tahay dee qof islaam inuu ilaaliyo oo uu koriyo ruuxdooda caqligooda iyo jidhkooda intaba inuu koriyaana waa daruuri si ilmo wanaagsani uu inoo soo baxo ilmaha xun ee bulshada kasoo dhex baxaa cid walba dhib buu ku yahay saa daraaddeed baa islaamku uu dadaalay oo uu la dadaalay ilmaha iyo korintiisa aada ugu dadaalay wallahu aclam bismi illahi raxmaan iraxiim wasalaatu wasalaamu calaa sayidina moxamed su-aasha u horeysa ee sheekh maxamed la soo weydiiyey waxa weeyaan gabadha haddii gabadhan guursaday haddii aan ku filanahay masaariifteeda iyo wixii ilaahay igu waajibiyey oy tidhaahdo waan shaqo tegayaa ma iga dhacayaa masruufkeedii iyo xaqi
marka hore culimada muslimiintu waxaana iskuma khilaafsanayn shaqada ninkuna wax soo saarka iyo howlaha culuse dabadda inay tahy shaqada ooriduna inay tahay caruurta iyo guriga taama la fahmay shaqada oorida asalkii waa taa wey marka hadduu kaalintiisii buuxiyo oo kaalinteedii ay dayacayso iyadu xaq uma lahaa waxaaba laga hadlayaaba de inay ka idan qaadato meeshii ay tegaysa waalidkeediioo ay soo siyaarato ha ahaato cibaadadii ay gudanaysay ha ahaato qur-aanku aqbalkeen buu islaanta ku ammaanay marka dhugdhugtan gaalada iyo waxa yare isqancinta iyo meelahan ma haynee kolkaynu diin iyo ka hadlayno sharci waxa weeye qof walba kaalintiisaa la rabaa inuu buuxiyo waxaanaad moodaa dee haddaanay islaantu balaayo kale kusii ahayn islaanta ama oorida ninkeedu uu ku filan yahay ee uu si wanaagsan u maamulayo oo aan dhibaato lahayn inaanay bixidba ku ordayninba hadday dee ku oradana dabcan ehelku u bandhigi qaadigu u bandhigi doonaa ilaa warkeedu cadaaday intuu waaniye kadib
su-aasha labaad waxa weeyaan haddii uu ninku waasho gabadhi ma ka fasiqan karaysa
xagga horeynu ceyaabaha kusoo marnay maal waalidu ka mid baahay inaad ilowdaa laga yaabo ama aanad joogin laakiin marka meesha yaallaa waxa weeye gabadhu hadday isaga samirto ninkeedan ilaa inta laga filayo bal inuu miyirsado waa midh wanaagsan weeyo qofka muslimkaa markaa dhib ku yimaado lagama cararo soomaaliduna waxaan odhan karnaa arrimaha ay ku fiican tahay wey ilaa wixii wanaaga waa la sheegaaye dadku si ugu sii dhiiradee marka ninka gabadhu ay ka xanuunsato hore ugama degdegto ninku had iyo jeer marka gabadhiisu ay dhali weydo ama bukaan noqoto hore ugama cararo oo intaanu eeginba ammaanta xagga alleh wuxuu qofku had iyo jeer eegaa ummadda iyo inaan ceebi kaga imanin markaa inta barota sabirkeedu dhammaanayo ha u sabirto markuu sabirku dhammaadana xaq bay u leedahay inay qaadiga waraaq fasakhaada ka qaadato
su-aasha kale waxa weeyaan ninkani wuxuu leeyahay bisad cunayo digaaga ayaa jooga xaafadaan ku noolahay markaa ma soo gelayaa kuwa la yidhi hala dilo ee daalimiinta
bismillaah xayawaanka kolley wax dhibaya xayawaanka dhibaatada keenaya in la iska maareeyo waa la isku daaya xoolaha laga badbaadiyo dadka laga badbaadiyo deegaanka laga badbaadiyo haddii markaa la badbaadin kari waayo yuctabar akhafu dararayn laba dhibaato ka yar baa la qaadanaya oo islaamku mafaasid iyo masaalixdu muwaasana bayna almafaasid walmasaalix ayaa la isu miisaanaa in uu inaga cuno xayawaankii o dhan ama xayawaankani uu dadkii o dhan inaga cuno in la dilaa ka dhib yar markaa kolka hore haba ahaado mid muxtaramahe dee kol hadduu dhibaato keenayo khayru muxtaram buu noqda
su-aashanna waxay leedahay nin baa wuxuu lahaa baha badan dabeedna intuu noolaa buu xoolihii u qaybiyey markaa bahihii mid mooyaane intii kale intuu odaygi noolaa bay xoolihiiba ka soo baxeen marka uu dhintay ma ku qabsan karaanoo ma odhan karaan intanuu aabbahayo ka tegey oo ma la yeelanayaan
waa arrin malaa dacwaduune inay ku dhacdaan ina weydiin kara hadday doonteen kolley sida fiicani waxa weye odayaashu inay iska daayaan ubadka waxaan ay u qaybinayaan oo qofku horumaruu ku sameeyo dadkiisa iyo dunyadiisa la dadaalo iyagana aqoontooda u dhiso horumarka xoolihiisana uu ku dadaalo marka tiisii ay timaadeen u allaystana dee shareecaddu waxay u dhigtay dhaxal bay u dhigtay dardaaran iyo dhaxal intaba way kala cadaysay iyo wixii hibe ah ta aynu ku dardaarmi lahayn waa taa wey haddii qofku uu intuu nool yahay isku dayo in wixii uu leeyahay uu u qaybiyo ubadkiisana cadaaladda waa inuu ogaado sida uu tilmaamayo xadiidkii nucmaan ibnu bashiir waa inuu cadaalad sameeyo ooryaha iyo ubadka hadduu cadaalad sameeyo sidaa uu ku kala dirana dee laba qaydin ku qaybsatay maxay bisayliskuma cawridabaada
su-aashanina waxa weeyaan riyaadkii bay la xidhiidhaa waxa weeyaan siyaaradii ka hadlaysaa dumarkii ka hadlaysaa waxay leedahay dumarku xabaalaha ma siyaaran karaan maya baynu soo nidh waynu sheegnay taa wy tan kale waxa weeyaan wuxuu leeyahay ninkani mar alle markaan salaada galo in yaroo kaadi unbaa iga imanaysa markastoon weysaysto markaa maxaa xala buu leeyahay
horta dee arrintaasi waa qofka dee dhib haysta inuu ku sabrana ay tahay waxaana kala jira xaqiiqo iyo iyo waswaas yaqiin iyo waswaas marka haddii ay waswaas tahay waad hubin doontaayo mar ama laba intood tijaabiso haddaad ogaato wax ka soo baxay inaanu jirin xubinkii taranka oo ay waswaas tahay ku xisaabtan wax jira inaanu hayno xaqiiqadaadii hore ku soco laakiin intaad tijaabistay haddaad aragtay waxaa kaa soo baxaya inuu kaadiya markaad salaada gasho oo yaqiin arintaasi ay noqoto yuctabar anaka daa'im lxadat aw salas lbowl waxaa loo tixgelinayaa in aad la baxaysa magacaa fuqahadu u yaqaanaan daa'im lxadat qof ay ka joogsan weyday nijaastii misal qofbaa saxradii ka joogsan weyday kaadiibaa ka joogsan weyday neeftiibaa ka joogsan weyday dhiiggiibaa dhabar furankaabaa ka joogsan waayey markaasoo kale qofku waktiga salaada intuu u istijoodo ayuu xubinka taran intuu istijoodaabuu salaad walba weysanaya xubinka tarankana bac iyo waxyaaba xafaayad iyo waxbuu iskaga habaynaya salaada intaa uu ku jiro wixii ka yimaadaana waa macsi ilaahay baa waxau uhi fattaqu llaha ma statactum intuu karaya ilaahay uu caabuday waanu ka cabsaday waanu dadaalay markaa kol hadduu sidaa u dadaalay intaa uu salaada ku jiro wixii dee ka yimaada dhib male laakiin iska hubiyuun inay waswaas tahay
جزاك الله خير شيخ محمد انتهت نوغدنتي سؤاليه وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته